Gudoomiyaha dowlada hoose ee degmada Cadaada iyo wasiiru dowlaha wasaarada caafimaadka iyo daryeelka bulshada Galmudug ayaa si rasmi ah aanfureen tababarka qeybtiis lamaad ee mashruuca Murwa Caafimaad oo yahay gaabangaabadii wasaarada caafimaadka Galmudug tababarkan oo dareeri doona muddo soddon maalmood ah ayaa wayba loogu talagalay in la kahooji xirfado gabdho loonholoday mashruucaas iyo door muhiim ah ku qaadaan koranqaadowka adeegyada caafimaadka iyo wacyigelinta bulshada waliba saasoo kale tababarka ku qayb galay madaxda caafimaadka degmada agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee Cadaada Xanaso iyo Muujiyan sidii uu ku goonta horumarinta caafimaadka bulshada ankoren gudoomiyaha waaxda dowlada hoose ee degmada Cadaada Faarax Diiriye Warsame ayaa ku hadlay muhiimada tababarkan uu sameeyay bulshada caafimaadka waxa ugu horeeya nadaafadda nadaafadda meelaha ugu badan oo dhibaatadu ay ka taagan tahay wacyigelintana u baahan tahay hooyada ee ubadka haysa in laga wacyigeliyo inay nadaafadda ay tahay ayadana waa boorinaynaa dhibaadka ka saaran ee degmada ka saaran ee dadkeeda ka saaran lana rabo in la ogaado in aysan degmada iyo magaalada weyn keliya waajibaadku uusan ahayn ee tuulooyinka degmada hoostaga ay tahay meesha ugu baahida badan ee wacyigelintan iyo ee, gargaarkan caafimaad ee la fidinayo meesha ugu baahida badan waa meeshaas waxaan codsanaynaa meeshaas in la gaarsiiyo waxaan u mahad celinaynaa wasiir dowlaha oo maanta barnaamijka naga soo qayb galay waxaan rajeynaynaa wasiir inaysan cadado ahayn markii kugu horreysay waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha macalimaadka ah sida wanaagsan ee aada ugu dhabar adeegteen iyo sida wanaagsan ee aada noogu sharaxdeen nooga dhaadhiciseen ee buwaagta iyo borograamyada kala duwan ee ardada aad siisaan waxaan idinka codsanaynaa dhammaantiin idinkuna boorinaynaa in aad waxaa macalimiintu idin siinayaan in aad maxaa tidhaahdaay ee, qabataan ee, fahantaan si aad dadka kaleetona ugu gudbin kartaan adinkuna berri aad u noqon kartaan tababarayaal kaleeto maxaa yeelay waxaa la rabaa booska aad joogtaan oo hadda wacyigelinta ah iyo shaqada aad haysaan inta ka gudubtaan inaad tababarayaal noqotaan inaad adinku wixii laidinsoo baray si laidinsoo baray aad sii gudbisaan waxaana rajeynaya inaad kasoo dhalali doontaan Eh, marka hadda aan isla fiirinay dictoorka gabar walba inta qoys oo maalintii bardhay looga baahan yahay inay qabato iyo inta ay ku qoran tahay marka aad fiiriso waa tiro aada u badan Ee, dadka intaas le-eg haddii wacyigelin la gaarsiiyo waxay ka dhigan tahay dhammaan degmada dadka ku nool ayadoo wacyigelintii la gaarsiiyey ayay ka dhigan tahay bulshada haddii boqolkiiba toban wax la gaarsiiyo wacyigelinta iyadoo la gaarsiiyey ka dhiganta dadka ayaa wax isgaarsiinayay Ee, laakiin hadda percentageka magaalada marka la fiirsho qof walba inta uu ku qoran yahay way ka badan tahay boqolkiiba toban waxaan rajeynaya marka inaad dadaalkiina sii laba jibaartaan qofka adinka a wax u sheegtaanna inaad kula dardaarantaan inuu dad kale usii gudbiyo oo dariskiisa usii gudbiyo ee dadka aad ku qoranta keliya aadan ku ekaanin aada iyo aad aydan kugu mahad celinaynaa dhammaantiin waxaan leenahay tabarku waa noo furan yahay uga dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka daryeelka iyo bulshada galmudug daahir faarax ifiidow ayaa weyba wasaasiyeeda uun ku hadlay sidii muhiiman ay tahay in lagu faa'iidaysada mashruucan runtii eh, mudane eh, gudoomiye eh, mashruucan ama yani maarata marwe caafimaad waxa uu ka mid yahay istaraatiijiyadaha qaranka waxa uu ka dhashay eh, baahi la daraaseeyey oo ah amaba ay saldhig u tahay in ay aada u badan tahay dhimashada hooyada iyo dhallaanka Eh, baahidaas markii la daraaseeyey kadib waxaa la waafajiyey cidda ugu habboon oo ay tahay inay brograamkaas ka shaqayso oo ah gabdhaha marwo caafimaad Eh, sababta loogu xushana dee waad dareemi kartaa mashruuca damal caafimaad iyo eeko walbada uun ku faa'iideen bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada iyo degmooyinka la deersay